waxbarashadu waa furaha horumarka bulsho kasta waxayna door weyn ay ka qaadataa sidii haweenka soomaaliyeed ay uga mid noqon lahaayeen horumarka iyo go'aan qaadashada iyadoo arrintaasi laga duulaya ayaa waxay wasaaradda haweenka xaquuqul insaanka iyo arrimaha qoyska ee dowlad goboleedka jubbaland ugu baaqday haweenka ku nool deegaanada jubbaland inay xoogga saaraan waxbarashada si ay door muuqda uga qaataan horumarinta waxbarashada haweenka mas-uuliyiinta wasaaradda ayaa tilmaamay in waxbarashadu ay tahay furaha horumarka islamarkaana ay ka caawinaysa haweenka inay helaan fursad shaqo wasiirka wasaaradda haweenka xaquuqul insaanka iyo arrimaha qoyska ee dowlad goboleedka jubbaland marwe cadar ismaaciil juraati oo ka qayb gashay kulan looga hadlayay kordhinta tirada gabdhaha ka shaqeeya hay-adaha dowladda ayaa waxay ugu baaqday haweenka inay xoogga saaraan sidii ay wax u baran lahaayeen waxaan ka soo bilownay ololaha inay gabadhu wax barata ah sababtoo ah gabar aanan waxba baranin xafiisna kama shaqayn karto imtixaanna ma geli karto shaqana ma qaban karto awalan waxaa ah inay gabar walba maanta ay dhegaysan doonta inay waxbarasho aad waxbarashada yaraan ma leh weynana ma laha inay waxbarashada aad tagtid haddaad dugsi sare dhammaysa ha ku ekaanin dugsi sare jaamacad aad dugsi dhexe haddaad dhammaysay dugsi dhexe ha ku ekaanin dugsi sare aad haddaad hooyo tahay oo adiga oo iskuulkaagii wata ama jaamacadda ku jirta aada hooyo noqotay ha ka caajisid owlaad baan dhalay guri baa maamul iga rabo waxaa liga rabaa inaan reer maamulo saas darteed waxbarashadii ma wadi karaa ha dhihin ha ka harin waxbarashada gabaray wax soo baro shahaado la imow shahaado markaa la imaado dowladaadii waxay ku tiri waan ku tixigelinaynaa adaa muhiim noo ahaa lagu yiri marka waxaa la ogaaday shilimaadka ay soo qaadato gabadha iyo shilimaadka wiilka uu soo qaato qoyska inuu muhiim u yahay shilimaadka uu wiilka gabadha soo qaado